sagaalka bisha sebtembar soo socota waxaa noo yaala kayskii weynaa oo oo dacwadda badda amgalan inuu yuusuf garaad fadhiyo oo doodii hore nala joogay tanna waan rajeynayna inaa nala joogtin marka because wax badan ayuu ayuu ayuu ka ogyahay sagaalka bisha sebtembar insha allahu waxaa dhacaya doodii ugu dambeysay afar maalmood laba maalinna soomaaliya iskale laba maalinna kenya iskale maalin dhexena waa waa firaaq saddex iyo tobanka bisha inaga soo gabagaboobeysaa kadibna waxaa loo dirayaa xukun this is the final stage waay marka xukun baa loo dirayaa markaa wixii ka dambeeya ma idin iyo jebinaya laakiin waxaa ogaataan mindidiina lagu goorici lahaa gacanteena waa ka baxday judges baan u dhiibanay kenyana judgeskaasa u dhiibatay ciddii lagu gowracaba gacanteenna kuma jirto shan iyo toban garsoore oo halkaas soo fadhiya ayaa xugminaya iyaga go-aanka gaaraya ma aha abilna male period wax racfaan oo ay leedahayna ma laha waa u bareernay runtii go-aankeedana waa qaadanay geesinimadeedana waa yeelanay because waxa aan aaminsanahay dartood waxaan aaminsanahay inay tahay xaq sharci dhinac walba marka loo eego inaan leenahay annaga oo dhulkeenni ay tahay baan aaminsanahay waana hubnaa inta badan in aan ku guuleysanayno insha allahu tacaala inaan ku guuleysanaynana waan aad baan ugu ugu rajoweynahay insha allah waxaan marka rabaa un in soomaalidu ay si fiican u ogaato number one ducadiina waa muhiim oo dadka soomaaliyeed dad islaam waaye ducadiis waa ducadiina waa muhiim midda labaad oo muhiimka ah iyadana waxaa waaye inaan u midowno qadiyadda noocaas oo kale oon la siyaasadaynin oo aan muxuu aha ii sheeg loo fiirinin waxyaabo kale oon la qabyaaladaynin mashaakilaadkeenna waa garanaynaa inaan mashaakilaadkeenna laga leexiyo iishugaas oo loo arko iishi soomaaliya oo dhan mideynaya loo midaysan yahay haddii aan isku uurnahay oon isku kalsooni nahayna waxaan aaminsanahay xagga sharciga waa ku guuleysanayna maxaa yeelay sharciga aan ku dacwoonayno oo maxkamadda caalamiga ay ku shaqayso wuxuu leeyahay clearly labada dal oo xuduud badeed ka dhexayso waxay xaq u leeyihiin in ay ka heshiiyaan ayagu xuduudkooda siduu noqonayo waa khiyaari laakiin hadday ku heshiin waayaan waxaa lagu dhaqayaa sharcigaas xuduudkuna sidaa iyo sidaa u noqona annagii kenya waa ku heshiin weynay muxuu ahaa ii sheeg xuduudka baddeenna ayagana waxay rabaan inay dhulkeenna qaataan annagana waxaan leenahay may nidaamku saas ma aha kan annaga iskale mar haddaan ku heshiin weynay waxa keliya noo furan waxaa waaye inaan si civilized miner ahaan sida caalamkuba u shaqeeyo inaan maxkamadda caalamiga oo kenyana xubin ka tahay annagana xubin aan ka nahay inaan wada tagno and then iyadu noo kala garqaado sidaan rajaynaynana doodayadu waxay ku salaysan tahay on based of qawaaniinta caalamiga ah based on evidence based on muxuu ahaa ii sheeg reality based on geographically everything and that's why we believe inaan ku guuleysan doono idinkana wixii idinkala gudboon inaad ka qabsan doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin